بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب سورة وحال هذا سورة الطارق magaceedana wasamaa'i wataariqidaas ayaa laga soo qaatay waa suura makiya ah qur-aankii maka ku soo degay ayay ka mid tahay suuraddan allah subxaanahu wa tacaala waxaan arki doonnaa bacda makhluuqaatihi ayuu ku dhaaranayaa makhluuqiisa qayb ka mid a ayuu ku dhaaranay wuxuuna ugu dhaaranayaa insaanka oo nooca bani aadamka la yidhaahda ihi inuu yahay mid la ilaalinayo oo acmaashiisa la xifdinayo inuu yahay oo qof la iska sii daayo uusan ahayn oo wax harta same la yidhi arrintaas ayuu allah ku dhaarani aan arki doonnaa mar labaad ayuu allah subxaanahu wa tacaala wuxuu ku dhaaranayaa makhluuqaadkiisa qayb ka mid ah ayuu haddana ku dhaarani wuxuuna ugu dhaaranayaa qur-aanka ilaahay nebiyulaahi moxamed uu ku soo dejiyey inuu xaq yahay inuu yahay mid faasilun bayna alxaqi waalbaatil xaq iyo baatilka mid kala saaraa inuu yahay ayuu rabbi subxaanahu wa tacaala uu ku dhaaranayaa suuradda marka waxaan arki doonnaa tahdiida lagu khatimi doonaa oo gaalada mukadibiinta ah kufaarta oo allah tahdiidayo ayaa lagu khatimi doonaa waan arki doonna insha allahu tacaala sida imaamu albukhaari fii saxiixihi oo ku warinaayo wakadalika imaamu nasaa'i fii sunanihi oo ku warinaayo xadiiu jaabir bni cabdillaahi radi allahu canhuma jaabir baa wuxuu leeyahay mucaadi bni jabal radi allahu canhu saxaabigaas ayaa salaadii maqribka saxaabada tujiyey saxaabada qayb ka mid a ayuu salaadii maqrib tujiyey markaasuu wuxuu ku tujiyey suurat lbaqara iyo suurat nisa labadaa suuradood buu ku tujiyey waana salaadii maqrib wey arrintii baa marka nebiga loo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayh mucaad marka nebigu wuu la hadlay wuxuu ku yidhi afataanun yaa mucaadu mucaadow ma fataan baa tahay mid wax fitneeye miyaa tahay buu yidhi maa kaana yakfiika an taqra'a biاsamaa'i waاlطaariq waاshamsi waduxaaha wa naxwi dalika miyaynan kugu filnayn inaad suurat aariq aad dadka ku tujiso salaada maqhribka ama suurat shamsi wa duxaaha oo kale a ku tujiso miyaynan kugu filnayn iyo waxa lamidka ah marka halkaa waxaan ka qaadanaynaa suuradaha dheerdheer maqhribka inaana lagu tujinaynin nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada subxii ayuu wuxuu ku tujin jiray suurta dheerdheer oo la yidhaahdo tiwaalu lmufasal waa hadda annaga aan khamiis loo yaqaano jallaadka khamiis la yidhaahdo kuwooda dheerdheer suwartaasu salaad subxii nabiga ku tujin jiray salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka suwartii maqhribka la amray in lagu tujiyo ayay ka mid tahay suurat aariq weeyaan bismi illaahi araxmaan araxiim wasamaa'i samadii baan ku dhaartay iyo waaariqi xidigii guuraynayay ayaan ku dhaartay wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey maa maxay buu ahaaday altaariqu xidiga guureeyaa oo habeenkii socdaahi waxa uu yahay maxaa ku ogeysiiyey yacni ma ogaan kartid inuu allah kuu sheego mooye markaasaa loo fasiray oo la yidhi annajmu huwa annajmu xidigaa taariqa ihi waa annajmu xidig weeye xidigaasoo althaaqibu yacni ifayo oo iftiinkiisa meel walba kulligii mugdi kasta kulligii uu ka dusaayo kaa weeyaan baa layidhi marka ilaahay subxaanahu wa tacaala makhluuqaadkiisa qaybtou doono ayuu ku dhaartaa samada iyo xidigahaas ayuu rabbi ku dhaartay subxaanahu wa tacaala wax badanna qur-aanka waan ku aragnaa inuu ilaahay ku dhaarto shay alla shayguu doono uu ku dhaarto weeyaan marka attaariq waxaa la yidhaahdaa waa annajmu lmudii'u baa la yidhaahdaa asalka tarqiga la yidhaahdo xagga luqada waxaa la yidhaahdaa addaqu baa la yidhaahdaa gargaraaca iridda la garaaco iyo waxa lamidka ah ayaa tarqiga asal ahaan la yidhaahdaa walidaalika waxaa la yidhaahdaa qofka habeenkii wakhti dambe yacni yimaado oo gurigiisa u soo hiido saaca muta'akhira habeennimo wakhti dambe soo galaahi yaa waxaa loo yaqaanaa taariqaa la yidhaahdaa maxaa yeelay wuxuu u baahanayaa albaabkii iyo iridii inuu gargaraaco ayuu u baahanaya dadkiioo seexday oo albaabkii xirtay ayuu imaan markaasuu gargaraaci marka taariq baa la yidhaahdaa qofkaasoo kale baa la yidhaahdaa nabigeennana calayhi salaatu wasalaam waa uu reebay oo yacni wuxuuna ka reebay nimanka xaasaska leh in dumarkooda habeennimo ayagoonan filaynin si faj'a ah inay ugu yimaadaan ama safar ha ka soo galeen ama meel kale ha ka yimaadeen ayadoon la filaynin inay faj'a ugu yimaadaan si kada ugu yimaadaan nabigu wuu reebay salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim ay warinayaan xadiidu jaabir radi allahu canhumaa jaabirna uu nebiga ka warinayo jaabir wuxuu leeyahay nahaa rasuulu llahi sal allahu calayh waali wasalam an yatruqa arajulu ahlahu turuqa qofka inuu habeenmadow wakhti dambe ahalkiisii ou ku soo dheelmado oo yacni si kadaa uu ugu yimaado ayuu nebigu reebay salawaatu ullahi wasalaamu calayh maalan safar baa ku maqnayd reerkaaga safar inaad maqan tahay bay ogaayeen kuma oga inaad timid marka si kada ah inaad inta timaadid aa iridda ku soo garaacdo nebigu wuu reebay calayhi salaatu wasalaam maxaa yeelay wax badan oo dhiba inuu la kulmo ayaa qofka dhici karayso nooc wuxuu iska noqon karaa xataa tajasus ah iyo baarbaaris iyo wax lamidabuu noqon karaa sidaa darteed waxaa la rabaa inuu ahalkaagu og yahay inaa imaanayso adduunyada ilaahay hadda waa uu sakhiroo taleefanaa jiro saacadda ku soo aadan tahay haddaa safar ka timaadabuu ogyaha reerka isku kaa diyaarin markaasoo kale dhib ma laha laakiin ayadoo lagu filaynin inay albaabka kusoo gargaraacdo lama ogola maxaa yeele xataa xataa faaxisho iyo xumaan kaleba aysan jirin ninka waxaa dhici karta xaaskiisii oo si kale ah oo yacni mandarkeedii uu si kale yahay inuu inta u yimaado qalbigiisa xataa uu ka jeesto nacaab dhici karayso marka waxyaalahaasoo idil saysan u dhicin yani waxaa la rabaa inuu qofku og yahay duruuqaasaa la diidan yahay weyaan marka wasamaa'i samadii baan ku dhaartay waa samadaa saqafkaa naga sarreeye weyaan wataariqi xidigii guuraynayana waa aan ku dhaartay wamaa adraaka maxaa ku ogaysiiyey nabiyulaahi maxamedow ma taariqu xidigaas gudaya oo soconaya oo guuraynayaahi maxaa ku ogaysiiyey waxa uu yahay ma ogaan kartid inuu rabbigaaga kuu sheega mooye annajmu waa la fasiray marka maxaa yeele wamaa adraaka marka la yidhaahdo wamaa adraaka markii qur-aanka la yidhaahdo waa la fasiraa waxa ka dambeeya laakiin wamaa yudriika markii la yidhaahdo waxa ka dambeeya looma fasiro nebiga looma sheego salawaatu ullahi wasalaamu calayh wamaa yudriika lacalla saacata takuunu qariiba looma sheegin waqtay dhacaysa lama oga qiyaamaha ma ogaan kartid weeyaan marka wamaa adraaka ma taariqu baa layidhi waa loo fasiray annajmu huwa taariqaasi annajmu xidig weeye xidigoo athaaqibu dusaya oo iftiinkiisa meel kasta daloolinayo ka dhexbaxayo weeyaan mugdi kasta yacni ka gudbaayo weeyaan marka wa annajmu thaaqibkan waa tafsiir litaariqa loo jeedaa wa annajmu lmudii'u baa loo jeedaa xidig ifayo weeye taariqaasi weeyaan maxaa yeele waxaa la yidhaahdaa yacni thaquba annajmu thuquuba idaa adaa'a baa la yidhaahdaa markuu ifo iftiinkiisana oo meel walba ka gudbaa yaa la yidhaahdaa annajmu athaaqi baa la yidhaahdaa qataado kale qataadat ibni dicaama mufasiriintii salafka ka midihii wuxuu odhan jiray inamaa sumiya annajmu taariqa xidiga ilaahay wuxuu ku magacaabay taariq لأنه إنما يرى بالليل ويختفي بالنهار habeenkii baa la arkaa maalinkiina waa uu qarsooma marka waa mid maaragtay guuraynayo oo habeenkii socdo weeyaan habeenkii saasaa loogu magacaabay buu leeyahay wamaa adraaka ma taariqu annajmu thaaqib waa xidigaas oo maaragtay ifayo weeyaan in kullu nafsin lammaa calayha xaafidun in kullu nafsin ay maa kullu nafsin naf kasta kulligeed ma aha lammaa calayha ilaa calayha hadday nafi ahaato lammaa calayha ay ilaa calayha dusheeda waxaa ah xaafidun mid ilaaliyo oo malaa'igta ilaahay ka mida oo asaga ilaalinayo nafta ilaalinayo ayaa dusheeda ah weeyaan marka in kullu nafsin lammaa calayha laba qiraa'o ayay maaragtay quraa'du akhriyaan qiraa'ata caasim ibnu caamir iyo xamza saddexdaas waxay akhriyaan lammaa calayha lammaa la yidhaahdo shadkaas oo miimka la shido weeyaan lammaa bay akhrinayaan qiraa'adaas markii lammaa calayha la yidhaahdo macnaheedu marka wuxuu noqonayaa inta oo in kullu nafsin ku jirtaa waxaan ka dhigaynaa naafiyo waa in naafiya la yidhaahdaa oo diiddo ku tusaysa wax la diidaya ku tusi weeyaan lamaaduna bimacnaa ilaa bay noqonaysaa marka ilaa oo kale macnaheedii baan ku fasirayna marka macnihii wuxuu noqoni in kullu nafsin ay maa kullu nafsin naf kasta kulligeed ma aha lammaa calayha ilaa hadday ahaato calayha dusheeda waxaa ah naftaasi xaafidun malag ilaaliyo ayaa dusheeda ah quraada inteeda soo hartay oo sida ibnu kaiir iyo naafic iyo abu camar iyo kisaa'i a'immadaas quraada ahiyo yani quraada toddobada ka midihi waxay akhriyaan in kullu nafsin lamaa calayha xaafidun yacni lamaa bay akhriyaan miimka ma shidaan lama shido lamaa calayha bay akhrinayaan markii qiraa'ada takfiifkaa la akhriyo waxa weeyaan intu naafiye ma aha waa inta nuxaadu ay yidhaahdaan in almukhafafatu min athaqiila la yidhaahdo weeyaan innadii oo tansibu lisma watarfacu alkhabar ahayd innadii isimkii khabarka qaadanaysay oo la takfiifiyey isimkeeduna waa damiiru shani oo maxduufo meesha ku qadaran sidaasuu noqonaya weeyaan damiiru shani buu noqoni lamaadana yacni markaas waxay leeyihiin laamtu yacni waxa weeyaan maadu waa zaa'ida wey laamtana waxaa loo keenoo maada loo geliyey waa laamul faariqa la yidhaahdaa marka sidaa darteed waxay noqonaysaa marka in kullu nafsin innahu sha'niye kullu nafsin naf kasta kulligeed lamaa calayha ay la calayha dusheeda waxaa ah xaafidun mid ilaaliye ayaa dusheeda ah macnihii marka sidaasoo noqoni weeyaan marka yani labada qiraa'aba laba qiraa'o mutawaatira weeyaan labaduba macnahoodu marka sidaasoo noqon xaafidka marka maxaa loo jeedaa xaafidka ilaalinayo oo dusheeda ihi waa maxay waa malaa'igta ilaahay subxaana wa tacaala oo insaanka camalkiisa ilaalinayso camalka insaanka ilaalinayso weeyaan khayr iyo shar alla wixii qofka uu ku hadlo malaa'igta qortaa loo jeeda oo xafadada la yidhaahdo ayaa loo jeedaa weeyaan suurat linfitaar aan ku soo marnay rabbi uu leeyahay waina calaykum laxaafidiin kiraaman kaatibiin yaclamuuna maa tafcaluun fii suurati qaaf aan ku soo marnay maa yalfidu min qowlin ilaa ladayhi raqiibun catiid malaa'igtaas xafadada ahi ayaa dushiisa ah oo camalkiisa khayrkiisa iyo shartiisa ayay ilaalinayaanay qorayaan macnahaas waa la yidhaahdaa ama in la yidhaahdo yacni xafadadani ma ahan kuwii acmaasha dadka qorayay ee waa kuwo xaras ahoo malaa'ig ilaalo ahoo rabbi subxaanahu wa tacaala uu raaciyo insaanka oo waxyaalo badan ka ilaaliso waxyaalo badan oo shar ah ilaahay sababtooda uu uga ilaaliyo rabbi u diray malaa'igtaasna waa la yidhaahdaa aafooyin iyo balaayooyin badanoo ku soo socdo inuu ilaahay kaga ilaaliyo malaa'ig ka ilaalinayso na waa lagu magacaabaa waanan soo marnay fii suurati aracd allaahoo odhanayo له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله waxay leeyihiin yaani insaanku wuxuu leeyahay kuwa la cirbiyo oo la jiro malaa'iga oo hortiisa iyo gadaashiisa ah amarka ilaahayna ku ilaalinayo ka ilaalinayo wixii aafaadka ah ayuu ilaahay dadkiisa u raaciya oo malaa'igtaas weeyaan marka labada macnaba laba macno wanaagsan weeyaan intaas baan ku dhaartay in kullu nafsin lamma 'alayha haafidun jawaab qasamkii oo halkaas uu dhacaya weeyaan wuxuu rabbi ku dhaartay naf kasta kulligeed inuu xaafid leeyahay malag ilaalinayo uu jiro weeyaan in kullu nafsin ay ma kullu nafsin naf kasta kulligeed ma aha lamma alayha illa alayha dusheeda waxa ah xaafidun ba ahmid ilaaliyo oo malaa'ikta ilaahi kamida ayaa ah weeyaan فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب هذا إنسانك الله سبحانه وتعالى waxa uu ka abuuray asalkiisa inuu dhacfi aha dhaiftinimo inuu ka abuuray ayuu rabbina tusinaya ha eega balaliya falyandur hafiriyo al insanu qofka insaanka bani aadam ka yihi mimma mahayba xaqiisa khuliqa laga abuuray waxa asaga laga abuuray bal ha eego maxay taa waxa laga abuuray الله نو فسري خلق ولا ابوري انسانكي من ماء بيه حقود با لغا ابوري بيه او دافق بودبوديو اما شبميو حقود با لغا ابوري ويان بيها سو يخرج صابحو من بين الصلب ببركة iyo wataraa'ibi kalxamaha dhexdooda ka soo baxo يعني صلب من بين صلب الرجل ننك دبر كيسة إيه والترائب وترائب المرأة حوانت يعني كالحنه إذا أحبت كيدائه بيكسوا بحو أيو إلهي سبحانه وتعالى إنسان كاسي كأبو ريوية مركا بني آدم كا وحلق أبو ري حفيري مركا لليهي ابن كثير وكل رحمه الله وحوليه وتنبيه برارجين وي تنبيه للإنسان على ضعف أصله الذي خلق منه وبرارجين إنسان كاللغو برارجين أيوه asal kiisa laga abuuray daciiftinimadiisa inuu daciif yahay ayaa lagu maartay lagu baraarujinaya iyo wa irshaad lahu ila al-i'tiraf bil maali iyo inuu lagu hanuuniyo inuu qiro in la soo celin karo mar haddii asalkaas laga abuuro daciifka ah barina in la soo celin karo maalinta qiyaamaha in lagu hanuuniyo darteed ayay tanbiih u tahay baraarujin weeyaan maxaa yeelay wuxuu leeyahay لأن من قدر على البداءة فهو قادر على الإعادة بطريق الأولى الله مركه رب الله awood buu u leeyahay soo celintiisa inuu soo celiyana waliba bi tariiq awla ayaa lagu garanaya weeyaan ta awood inuu u leeyahay walba waa fahmi karaa weeyaan marka Allah subhanahu wa ta'ala hafiiri bani aadam kan oo amarka alla diidayo bal horta waxa laga abuuray ha arkarka ha afiiriyo baa leeyahay falyanzur hafiiriyo al insanu insanki mimma mahayba hadiisa khuliqa laga abuuray khuliqa waa la abuuray insanki min maa'in biya baa laga abuuray xaqi biyahaasoo daafiqin yaani shubmayo weeyaan marka tiraa dafaqtul maa'a ila sababtahu bal irada markii aad biyaha daadiso shubto ayaa la yiraahdaa aad oranaysaa yaani dafaqtul maa'a baadihi biyihi baan shubay ayaad oranaysaa weeyaan marka hada daafiq oo faa'il ka ihi wa bimaana maf'uula loo jeedaa oo mesela waxa weeye الدافق بمعنى بمعنى مدفوق او كلويه بيه لا داديي او لا شبي واسم مفعول كاس لا دغي بيه حسو يخرج كسبخو من بين صلب يعني من بين صلب الرجل نينك دبركيس حقي iyo wataraa'ibi wataraa'ibi almar'a haweenta xabadkeeda iyo kalxamaheeda yaani dhexdooda ka soo baxo الله بيهن بني, بني آدم كأبوره يعني ماركتي بني آدم كإلهي كأبوره من ذئه إنه رج حقي سنة دبرك كإيمان يسو وليب اللفها أقص الرئي كتما دبرك هوانتنا حبت كيد اللفهد أقص الرئي كإيمان ين ayuu rabbi noo sheegay subxaanahu wa tacaala wey marka biyahaas oo markaasna labadoodiiba raximka ku shubmayo labadii biyaba raximkii iyo minkii haweenta ku shubmayo saa loogu daadiyo ayuu bani aadamkaasi ka abuuray wey marka farqiga bani aadamka iyo biyaha u dhaxeeya fiiri waa farqi aad u weyn wey biyahaas adkaysa daciifka oo ilaahay min maain mahiin oo ku tilmaamo baa bani aadamkan awooddaa leh yacni ilaahay ka abuuray subxaanahu wa tacaala allihii marka biyaha ka abuuray awood buu u leeyahay berri markuu dhinto jirkiisu kala baxbaxo inuu isku soo celceliyo nooleeyo rabbi awooda u leeyahay weyaan innahu allah laqaadirun allihii kara weeye calaa rajcihi insaanka soo celintiisa la soo celiyo yacni oo qiyaamihii markuu dhinto dabadeed qabrigiisa laga soo saaro oo la abaal mariyaa rabbi awood buu u leeyahay subxaana wa tacaala weya innahu calaa rajcihi laqaadirun laba macno bay mufasiriintu ay ku fasiraan innahu calaa rajcihi laqaadirun in la yidhaahdo markuu dhinto dabadeed inuu rabbi soo saaro oo qabrigiisa uu ka soo bixiyo yowma alaakhira iyo bacigii ou keeno carasaat alqiyaama la keeno rabbi awooda u leeyahay macnahaas waa la yidhaahdaa macno kaleeto oo mufasiriinta qaar ka mid ah sida mujaahid iyo cikrima ay ka mid yihiin ay ku fasiraanna innahu allah laqaadirun allihii kara wey calaa rajcihi biyahaas daafiqaihi celintooda oo lagu celiyo ilaa maqarihi aladii kharaja minhu meeshii uu ka soo baxay in lagu celiyo rabbi awood buu u leeyahay subxaana wa tacaala macnahaasna way ku fasiraan mujaahid iyo cikrima ka mid ee dadka ku fasiray yacni meeshuu ka soo baxay oo ah dhabarkii ragga iyo kalxamihii iyo xabadkii dumarka in lagu celiyo allah subxaana wa tacaala awood buu u leeyahay weeyaan marka ataraaib waxaa layidhahda waa jamcu tariiba waa mawdic alqilaada min asadri baa layidhahdaa xabadka meesha kuusha ay fuusho oo lafaha ugu sarreeyayihi ayaa loo jeedaa walidaalika cabdulahi bni cabaas markuu fasirayay wuxuu dhihi jiray haadihi taraa'ib markaasuu xabadkiisa gacanta saari jiray taraaibta tanaa la yidhahda xabadku gacanta ku dhufan jiray weeyaan marka biyahaas oo yakhruju min bayni sulbi wataraa'iba meeshay ka yimaadeen inuu rabbi ku celiyo awood buu u leeyahay macnahaasna mujaahid baa ku fasiriya weya yowma tubla saraa'iru udkur xus oo ka sheekee nabiyulaahi maxamedow yowma maalin dadkii ka sheeg u sheeg u sheeg oo xusuusi weeye maalinka oo tubla saraa'iru yacni sirtii siraryaalkii la imtixaani doono oo bannaanka lasoo dhigi doono qof walba wuxuu qarsanayay maalinta la muujin doono oo bannaanka la keeni doono maalintaas yacni xusuusi baa la leeyahay yowma tubla saraa'ir sir kasta oo jirta maalinta qiyaamaha qof kasta wuxuu qarsado idin bannaankaa la keeni doonaa waa la muujini hadday shar tahay iyo hadday khayr tahayba ilaahay subxaana wa tacaala waa daahirinaya bannaankaana lasoo dhigi weya yowma tubla saraa'ir marka sirtaa qarsanaysa hadday yacni xumaan tahay waa la daahirini sida imaamu albukhaari imaamu muslimba ay warinayaan xadiid ibni cumar saxiixoonkooda ay ku wariyaan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam maalinka qiyaamaha isagoo ka warramayo yurfacu likulli kaadirin liwaa'un cinda istihi yuqaalu hada kadratu fulaan ibnu fulaanin maalinta qiyaamaha markii la tago qof walbaa kulligii dhabarkiisa ama maarata dabadiisa ayaa calan laga taagaa calankaas ay ku qoran tahay hebel ballankabaxyadiisii iyo wuxuu qarsanayay waa tanaabaa la odhanay bannaankaa lasoo dhigi sirtii weeyaan maalintaasaa bannaanka la keeni wey yowma maalin ka sheekee oo xusuusi dadkii tubla saraa'iru siraryaalkii la daahirin doono la muujin doono yacni wixii qarsoonaa la muujin doono maalintaas bal dadkii xusuusi baa laleeyahy markii sirtiisa insaankii bannaanka la soo dhigo famaa lahu min quwatin walaa naasir famaa lahu ma aynan sugnaanin insaankii min quwatin awood oo sirtiisa uu ku ceshto walaa naasirin axad kaloo u gargaaro oo asaga ka baxsanna uma sugnaaninoo ma haysto weeyaan maalintaa ma helayo asna ma gargaarsan karo oo sirtiisii iyo wixii ka ratibmayo cadaab ah mid iska difaaci karo ama sintiisa ceshan karaahi ma aha cid kale oo kor uga timaado u gargaari kartana lama arko weeyaan famaa lahu ma sugnaanin insaankii maalintaasi min quwatin awood oo durkii hayay iyo sirtiisiina uu ku ceshto ma laha wey naftiisii uma hayo walaa naasiri mid u gargaaro oo asaga ka baxsan oo cadaabka uu ku jiro uga gargaaraahina uma sugnaanin wey waasamaai daati alrajci waalardi daati alsadci inahu laqowlun faslun wamaa huwa bilhasli haddaba ilaahay dhaar kale ayuu dhaaranaya qur-aanka inuu xaq yahay buunu ku dhaaranay waasamaai samadii baan ku dhaartay samadii daati alrajci roobka u saaxiibka ahayd yacni samadii roobka lahayd ayaan ku dhaartay waalardi dhulkii baan ku dhaartay ardadii daati sadci jeexjeexa u saaxiibka ahayd iyo dildilaaca u saaxiibka ahayd oo markuu dooga ka soo baxayo dildilaacaysay ayaan ku dhaartay innahu qur-aankii laqawlun hadal weeye hadalka oo faslun ay faasilun bayna alxaqi waalbaatil xaq iyo baatil kala saaro waa kalaamullaah oo xaqii iyo baatilkii kala saarayo xalaashii xaaraamtii kala saaro kufrigii iyo iimaankii kala saaro weeyaan wamaa huwa qur-aankuna ma aha bilhasli ciyaar ciyaar ma aha wax lagu ciyaaro oo hasli ah cabas ma aha wey dheeldheel ma aha wey iyo baatil midna ma aha weeyaan marka qur-aanka hadduusan cabas iyo ahayn iyo ciyaar uusan ahayn waa xaq wey qur-aanka marka waa xaq weeyaan inuu kalaamullaahi yahay oo shay xaqii baatilka kala saaraya yahay yuu rabbi wuxuu ku adkeeyey dhaar uu dhaaranayo oo ku dhaaranayo makhluuqaadkiisa qayb ka mid oo ku dhaaranayo wasamaa'i samadii baan ku dhaartay samadii daati arajci roobka u saaxiibka ahayd alrajcu wa almataru baa la yidhaahdaa maxaa rajci loogu tilmaamay roobka waxay leeyihiin liannahu yarjicu wayajii'u wayatakarar yacni wuu soo noqdaa wuu yimaadaa marba marka ka dambe sanad walba intaasoo jeer buu da'ayaa marka sidaa soo noqnoqodkiisa mar hadduu badan yahay baa rajci loogu tilmaamay marka laakiin roobkii baa loo jeedaa weeyaan maxaa yeele cabdullahi bni cabbaasaa dhihi jiray alrajcu almatar markaasuu dhihi jiray samada tumdiru uma tumtir way roobayn haddana way roobayn sidaasaa rajcigii loogu tilmaamay weeyaan samadii wasamaa'i samadii baan ku dhaartay samadii daati arajci roobka u saaxiibka ahayd waalardi dhulkii baan ku dhaartay dhulkii daati sadci dildilaaca iyo jeexjeexa u saaxiibka ahayd oo maxay ku dildilaaci nabaadkaas weeyaan doogga ka soo baxayo ayay darteeda la dildilaaci cabdulaahi bni cabbaas baa dhihi jiray huwa insidaacuha cani nabaati dildilaaca ay jeexjeexmato oo dooggaas ay markuu soo baxayo oo afka uu la soo baxayo samadii ay dilaacayso ayaa loo jeedaa sadciga weeyaan labadaa shay baan ku dhaartay samadii iyo ardadii oo labadaa tilmaamood watee innahu qur-aankii la qowlun hadal weeye hadalka oo faslun wax kala saaro oo wax kala bixiyo oo xaqii baatilka kala saaro weeyaan jawaabu qasamkii waa taa wey dhaartii yani maarata jawaabteedii waa taas weeyaan wamaa huwa qur-aankuna ma aha bilhasli ciyaar ma ahan oo cabas ma aha lianna alhaslu waa diduljiddi baa la yidhaahdaa jiddiga shayga dhabta ah waxa ka soo horjeeda hasli la yidhaahdaa dhab waxaa ka soo horjeeda ciyaar ciyaar marka cayaar ciyaar ma ahe waa shay dhab ah weeyaan qur-aankan waa xaq weeye wuxuu ka hadlayana wax sugan weeyaan allah saasuu leeyahay subxaana wa tacaala innahum yakiiduuna kayda wa akiidu kayda haddaba mushrikiintii xumaanta ay samayn jireen markay qur-aanka beeninayeen rasuulka beeninayeen xaqii uu la yimid ay diideen haddana ay hagarsan jireen nebiga iyo diinka diinta islaamka ay hagarsan jireen ayuu rabbi nooga warramay innahum kuwii mushrikiinta ahaa oo kufaartii yakiiduuna way hagarsadaan yacni maxay hagarsadaan qur-aankii bay hagarsanayaan wuxuu nabiga ilaahay u soo dhiibay oo xaqii ah ayay hagarsanayaan diinkii xaqa ahayd bay yani dhagar ku samaynayaan weeyaan innahum ayaga kufaartii yakiiduuna way hagarsanayaan qur-aankii iyo xaqii iyo diinkii dhabka ahaa kaydan hagarsi ayay hagarsanayaan hagartaas bay la yimaadaanoo waxay rabaan yacni xaqii inay buriyaan baatilkana inay banaanka soo dhigaan iyo kufrigii bay doonayaan allah marka wuxuu yidhi asagoo ficilkooda jazihiisa ka warramayo wa akiidu anna waan hagarsani kaydan hagarsi baan hagarsanayaa weya oo waa maxay hagarta uu allah hagarsanayo waxa weeye inuu baatilkii buriyo xaqana uu muujiyo inuu ilaahay kaydkooda iyo hagartooda ku celiyo oo marka xaqii uu muujiyo baatilkoodana uu tirtiro taa waa lagu sheegaa ama in la yidhaahdo waa akiidu anna waan hagarsani kaydan hagarsi baan hagarsani oo istidraajkii loo jeedo yacni waa u seeto dheerayni caafimaadkii baan siini barwaaqadii baan siini madaxtinimadii baan u taagi ha sii qooqaan ha kibraan kaydka ilaahay bay ka mid tahay makrigiisa weeyaan marka anna sidaas baan ku samaynaya ilaa marka dambe ilaahay subxaana wa tacaala markuu qabto qabasho adag ou qabtaa ay ka baxsan waayeen oo ku halaagsanaan wa akiidu anigana waan hagarsani kaydan hagarsi baan hagarsanaya wey famahil koroo nabiyulaahi maxamedo oo la sug alkaafiriina gaaladii cadaabkooda ha degdegsan allah ha weydiisanin in la halaago la tirtiro u kaadi baana leeyahay famahil ilkaafiriina gaaladii u kaadi amhilhum u koro oo sug ruwaydan ay imhaalan ruwaydan wax yar u koro baa la leeyahay in yar sug ayadaaba wakhtigoodii baaba gelaye ayada ilaahay wakhtiguu ugu talagala gaari doonee u kaadiyo adigu ha degdegsanin baa la leeyahay marka imhaalan qaliilanta waa inta cumrigoodii ka hartay weye waa inta ciqaabkoodii cadaabkoodii ka hartay weeye adiga ha soo degdegsanin kollayba kuwan waa la cadaabaya weeyaan famahil ilkaafiriina gaaladii u koro oo sug nabiyulaahi moxamedow cadaabkii yani degdegsiyihiisii ha dalbin wey amhilhum u koroo sug ruwaydan marka ruwaydantan waxaa la yidhahda waa nactun limasdarin maxduufin masdar meesha ka go'an ayay nacti u tahay sifo u tahay adoo yiroo kala wey amhilhum imhaalan qaliilan imhaalan ruwaydan in yar u koro baa la yidhi wax yar u kaadi amhilhum koro oo sug u kaadi ruwaydan imhaalan ruwaydan in yar sug waa inta wakhtigoodii ka hartaye ayagooba rabbi tirtiri doonaa subxaana wa tacaala iskaga sabir baa la leeyahay waxay la mid tahay aayadda fii suurati luqmaan ku jirto allah leeyahay numaticuhum qaliila uma nadaruhum ilaa cadaabin haliid marka in yar way waxay joogayaan cadaabkaasna ilaahay subxaana wa tacaala wuu cadaabi doonaaye adigu ha degdegsiiyo dalbin baa la leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam